bsmi illaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu casharkii shalay ee kitaabu اladaan baabka ugu dambeeyey baabu iqaamaة اlmuadini cinda khuruuji اlimaam tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda waa khafi markii waa daahiraan uga tagnay waa daahir maaha waa khafi xadiidku wuxuu tilmaamayaa in la aqimay imaamkii oo aan soo bixin leanna wuxuu leeyahy falaa taquumuu xataa tarownii kharajtu salaadda haddii la aqimo ha istaaginina ilaa aada aragtaan inaan soo baxay aniga iqaamadii marka waxay dhacday intuunan soo bixin sida muuqanahay ilaa haddii kale hadalkan macno ma yeesheen tarjamaduna waxay leedahay iqaamatu lmuadini cinda khuruuji اlimaam mu-adinka iqaamada uu aqimayo markuu imaamka soo baxo agtiisa cindiyada marka ayaa waxay noqon kartaa xoogaa waqti go-an ma aha ayb marka xadiidkuna waxaa ku jirto intuunan imaanin cinda khuruuji اlimaamna waa yimid ma aha macnaheeda waa soo bixi rabaa wa inuu markaa yacni soo bixi rabana oo uu ku dhow yahay soo bixidna inuunan soo bixin ma diideyso xoogaa marka nooc waxaa ku jiro waa khafa baa ku jira meeshaas qaala alimaamu abu cabdiraxmaan annasaa-iyu raximah اllahu tacaala baabu fadli اlmasjid اlaqsaa wاsalaati fiihi masjid ulaqsaa fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay iyo wasalaati fiihi iyo in dhexdiisa lagu tukado masjidul aqsaa marka waa masjidka saddexaad ee ugu fadli badan masaajidda masjidulxaraamka iyo masjidulnabowiga isagaa ku xigo wuxuu uga duwan yahay isaga laakiin masjidmasjidul aqsaa xaram maaha isaga xaram ma aha xaramka waxaa un ah maka iyo madiina ayaa xaram ah cibaarada marka bacdi nnaas ay leeyihiin alxaramu athaalith xaramkii saddexaad saxiix ma aha maxaa yeele dhulka korkiisa xaram ma jiro ilaa makay madiina unbaa xarama yacni masjidul aqsaa waa masjidka saddexaad waana barakaysan yahay laakiin xaram isagu ma aha xaramnimo ma qabo macnaheeda وبالإسناaد qال أخبرnا cمر بن منصور وهuو أbو شhعyب الإيad yب cمر بن منصور qال xdثnا أbو مسهر qال xdثnا سعيد بن عبدالعزيز وهuو cبدالله بن فyروس أbو بشhr سعيد بن عبدالعزيز التنوخي الدمشقي ثqة إmام yب imaam axmed owsaaci ayuu la ekeysiiyey muslima uu wariyo iyo asxaabu sunan alarbaca bukhaarina fi aladab اlmufrad can rabicata bni yaziida wahuwa aliyaadiyu hiqatu rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi idriisa alkhawlaaniy caa'id bnu camrin can ibni daylamiy ibnu daylamigan ayaa la yihaha cabdullahi bnu fayruus abu bishri wuxuu la dhashay adaxaaku bnu fayruus walaalkiis waay marka isaga waa hiqat rawaa lahu abu dawuud wالnasaa-iy wbnu maaja can cabdillaahi bni camrin can rasuuli llahi sal l slama ana sulaymaana bna daawuuda sulaymaan lamaa banaa beyt اlmaqdisi markuu dhisay sa'la allaha tacaala allou su-aalay khilaalan halaaatan saddex arrimood sa'la allaha caza wajala allou su-aalay xukman xugun xukunka oo yusaadifu haleelayo xukmahu xukunkiisa yacnii xukunka inuu ku toosnaado oo xukunkiisa ou haleelo xukunka alle ayb fa uutiyahu waa la siiyey fafahamnaaha sulaymaana wakulan aataynaa xukman wacilman wa sa'ala allaha caza wajala alla wuxuu su-aalay mulkan mulki mulkiga oo laa yanbaqii aan u habboonayn liaxadin axad min bacdihi isaga gadaashiisa fa uutiyahu waa la siiyey whab lii mulka laa ynbagii liaxadi min bacdii inaka anta alwahaab waay wasa'la allaha caza wajala allou su-aalay xiina faraqa min binaa'i lmasjidi masjidka masjidulaqsaa waaye dhismihiisa markuu ka faaruq noqday anlaa yaأtiyahu axadu qof inuunan imaanin laa yanhazuhu xaal ounan kicinaynin ila asalaatu salaad maahay wax kale aynan kicinaynin fiihi dhexdiisa uu ku tukado fiihida marka salaadaa lagu tacallujinayaa asalaatuna faacil iyadaa u ah yanhazuhu ficilkaas jumlada marka laa yanhazuhuna waa waxaa weeyaan sifo waay in la xaaleeya sifadaa ka ah markuu masjidulmasjidkii dhismihiisii dhammeeyey ayaa wuxuu alla ka baryey anlaa ya'tiyahu inuunan imaanin axadun axad axadka oo laa yanhazuhu ounan kicinaynin ila salaatu salaad maahay wax kale aynan kicinaynin fiihi uu ku tukado masaajidka dhexdiisa ayb muxuu rabbi ka baryey marka an yukhrijahu inuu ka bixiyo min khatii'atihi gafafyaalkiisa gafkiisa ka yowma waladathu ummuhu maalinkii hooyadiis dhashay oo kale sidaas inuu uga bixiyo dunuubta xaggeeda ayb ka yowma iyo ka yowmi labadaba waa bannaan tahay yowma marka la yihaahdana waa la bineeyey yowmi marka la yihaahdana waa la icraabay maadaama loo idaafeeyey jumla ficliya labadana waa bannaan tahay in la icraabo waa fiican tahay ninkii bineeyana dhib male waman banaa falan yufanadha tarjamada marka xadiidka mudaabaqada ay ka mudaabaqeynaysa waa daahiro salaada lagu dukadaa fadliga ay leedahay buu sheegay oo ah in ilaahay nabiyullaahi sulaymaan sidaa ka baryey loona yeelay ayb oo markaa midda saddexaadoo marka uu dalbaday taasay ahayd in qof masjidkan yimaado oo salaad u yimaado inuunan ka bixin ilaa isaga oo loo dembi dhaafay maaha ayb baabu markaa wixii ku saabsanta safarka iyo uu keeni doonaa baabu fadli masjidi الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama wالsalaati fiihi masjidka nebiga fadligiisa cadayntiisiibu u baab yahay iyo wsalaati fiihi iyo dhexdiisa oo lagu tukado fadliga ay leedahay wa bihi qaala akhbaranaa kahiir bnu cubayd wa huwa abulxasan alximsiy اlxadaa hiqat qala xadaanaa mxamed bnu xarbi can الzubaydiy عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وتاaبعي oo من أهل المدينة ah waana ثقة كبير وكاaنaa waxay ahaayeen أبو سلمة iyo أبو عبداللaahi من أصحاaبi أبي هريرة أبي هريرة أrdadiisay ahaayeen أصxaabtiisa أنهmaa سمعا أbا هريرةay مqleen يquل isagoo dhahayo salaatun fii masjidi rasuuli llahi sala alla l slam salaad lagu dukada masaajidka nebiga afdalu way ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaad fii maa siwaahu waxa ka soo haray oo min almasaajidi ah ila almasjid alxaraama ma ahane marka masjidkii nebiga fadligiisa waa muuqdaa oo wuxuu ku muuqdaa salaad lagu dukada masjidka nebiga kun salaadood oo meel kale lagu tukaday bay ka fadli badan tahay ila almasjid alxaraam ayuu ka istisnooday ila almasjid alxaraamtan tafsiirkeeda laba laba war la geliyey laba si ayaa loo fasiray culimada wax yar oo ka mid ah sida cabdullaahi bnu naafic azubayri oo min a'imati ahli lmadiina ka mid ahaa saaxibu maaligna ahaa xadiidkan wuxuu u fasiray isaga si kale oo jumhuurka khilaafsan wuxuuna leeyahay waxaa laga wadaa salaad lagu dukaday masjidka nabowigaah kun jeer ayay ka fadli badan tahay salaad meel kale lagu dukaday marka laga reebo masjidulxaraam macnuhu waxay tahay masjidulxaraamka kun ma dheera waay oo markaa wax kun ka yaray dheer tahay weliyaa fadli badan marka weli isaga wuxuu ku wadaa masjidu nabowiga masjidulxaraamka ka fadli badan ayuu ku wadaa isaga tafsiirkiisa wuxuu leeyahay masjidulxaraamka masaajida kale kunuu dheeryahay ila almasjid alxaraam kun ma dheera isaga wax ka yaruu dheeryahay sagaal boqol sideed boqol laba boqol boqol waxaa rabta dheh halkaasuu marka macnahaasuu ku fasiray jumhuuru ahlilcilmina waxay ku fasireen sidaa maahane waxay yidhaahdeen ila almasjid alxaraam maba ka fadli badna masjidulxaraamka salaad lagu dukado ee masjidulxaraamkaa fadli badan saa darteed marka waxay leeyihiin kun wuxuu dheeryahay masaajida kale masjidulxaraamna isagaaba boqol dheer masjidunabowiga oo salaadii masjid kacbada lagu tukadaa boqol salaadood oo masjidunabowi lagu tukaday la mid tahay waa jumhuurku sida ay ku fasireen ta'wiilka cabdullahi bnu naaficna maaligna waa laga wariyaa laakiin ma xoog badna waa daciif ta'wiil baciid ah waay in la yidhaahdo salaadaha masaajida kalew kun dheer yahay masjidulxaraamna kun ka yarow dheer yahay sax ma aha bal masjidulxaraamkaa wax dheer masjidunabowiga ee waxa uu dheer yahayna waa boqol bacdi riwaayaat baana sidaaba u tilmaamay riwaayaad fara badan ayaa waxay sheegayaan labada masjid midka kacbadaa boqol jeer ka badan midkan kale haddii marka boqol jeer ou ka fadli bato hal salaad ay boqol masjidunabowiga u dhiganto meelaha kalena meeqay u dhigmayaan boqol kun ilaa meelihii kale kun ayaaba masjidunabowiga ou dheeraay ee boqolaa lasii dheeryahay isagaa eber kusii laba eber ku dar marka waxay noqonayaan dee masjidulxaraamka salaadii lagu dukado boqol kun oo salaad waayo oo meel kale lagu dukaday marka la muqaaranaynayo masjidulxaraam iyo masjidunabowina salaada masjidulxaraam lagu tukaday waxay u dhigantaa boqol salaad oo masjidunabowi lagu tukaday xisaabtaas ma la fahmi adinka le waay ninkaan fahmin marka halahaas ka badan bayaankeedu waa waxaan waxay ila tahay inaan aada loo sii bayaani karin ayib saddex waxyaabood waayo masjidulxaraamna meeshaanu yaallaa masjidunabowigiina waa kan maalan masaajidii kalena waa tanaa masjidulxaraama u fadli badan salaadii lagu dukado boqol kun oo salaad ayay u dhigantaa oo meel kale lagu dukaday oo aan ahayn masjidunabowiga oga wada masaajidkan oo kale annaga salaada boqol kun oo salaadoon ku tukanno iyo hal salaadoo masjidulxaraam lagu tukado waa isku mid masjidunabowiga u imaaw marka iyo calaaqada ka iyo yacni tafaawudka u dhexeeya masjidunabowi iyo masaajida kale masjidulxaraam xagga io dhig kun waay marka hal salaadoo masjidunabowiga lagu tukaday kun salaad meel kale lagu dukaday waay masjidulxaraam kama hadlaayo aniga waxaa kuu soo haray marka farqiga u dhexeeya masjidulxaraam iyo masjidunabowiga farqigoodu waa boqol boqol salaad oo masjidulxaraamka hal salaad oo lagu dukaday boqol salaadoo masaajidka nebiga lagu dukaday ayay la mid tahay yaa fadli badan marka masjidulxaraamaa fadli badan haddii masjidulxaraam ou boqol dheeraaday masjidunabowi kuwii kale meeqou dheeraana marka kun ku dhufo ilaa masjidunabowi kuwii kale kunou dheeraaye hadda isagiibaa boqol waa boqol kun marka nacam ayb intaas kabacdi marka allaha aruuriyo qofkaan fahmin waayahay marka ta'wiilka yani tafsiirkaasaa sax ah sida riwaayaadka ay kusoo aroortay tafsiirkii hore oo cabdullaahi bnu naaficna waa tafsiir baciid jiddan ah waxaana ka dhalanaya tafsiirka cabdullaahi bnu naafic masjidunabowi iyo masjidulxaraam nabowiga inuu fadli badan yahay ayaa ka dhalanaysa sidaasna sax ma aha maka iyo madiina makaa fadli badan yani xadiidka nebiga sal ll ly slam oo markii nebigu uu maka ka baxaayey waa kii yidhi wallaahi inaki la axabu lbilaadi ila allah adiga makaay waxaa tahay bilaada ilaahay kan loogu jecelyahay mulaq si mutlaqu marka ayuu ugu sheegay macnaha ugu tilmaamay ayb meeshaan marka ila almasjid alxaraam hadalkaasaa ku jira ibnu ibnu cabdilbarna tamhiidka aad buu ugu faahfaahiyey mas'aladaa hadda aan ka hadlay fa ina rasuula allahi sal l slam nabiga aakhiru lanbiyaai ambiyada kii ugu dambeeyey waayo wamasjiduhu masjidkiisana aakhiru lmasaajidi waay qaala abu salamata wa abu cabdillaahi waxay dhaheen lam nashuka ma aanan shakinin ana abaa hurayrata abu hurayra kaana yaquulu inuu sidaa dhahayay can xadiidi rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam kama aanan shakinin in abu hurayra uu nebiga xadiidkiisa ka sheegayey fa municnaa ayb lam nashuka buu ii dhigay bacdi nusqna lam yashuka lam yashuka haddii la yidhaha abu hurayra ma shakinaynin inuu markaa lam yashuka ana aba maunan ku shakinaynin ana abaa hurayrata kaana yaquulu can xadiidi rasuuli lah sal l slm iyaga midkood camalow noqona labadan ka warinaysa abu hurayra nashukadaa fiican lam nashuka labadeenna ma anan shakinin ana abaa hurayrata abu hurayra kaana yaquulu can xadiidi rasuuli lahi sal l slam famunicnaa waa nalaga reebay an nastahbita inaan yacni ka hubsanno abaa hurayrata abu hurayra fii dalika alxadiidi xadiidkaas yacnii markii dambe waxay is yidhaahdeen armowna nebiga ka sheegin waana laga celiyey marka inaan ka hubsanno waana laga celiyey marka maxaa ka celiyey qadarka qadarka unbaa ka celiyeen xataa idaa tuwafiya abuu hurayrata abuu hurayra markii la oofsaday dakarnaa dalika waan xusuusanay wa talaawamnaa waa isdagaalnay nafteennaan dagaalnay allaa nakuuna inaanaan ahaanin kallamnaa abaa hurayrata abuu hurayra inaan la hadalnay fii dalika xadiidkaa aan kala hadalno taa inaanan kala hadlin ayaan isku canaananay xataa yusnidahu ilaa rasuuli llahi sal l slam inaanan kala hadlin ilaa uu nebiga uga tiiriyo xadiidka ayb in kaana samicahu minhu hadduu ka maqlay yani markii hore xadiidka abu hurayra warkiisa ahaana ugu sheegay ayagaa marka waxay is dheheen kolley nebiga unbuu ka maqlay maynan ka hubsanin inuu nebiga ka maqlay markuu dhintay is-eedeeyeen marka fa baynaa naxnu calaa dalika annagoo sidaa ku sugan jaalasnaa cabdallaahi bna ibraahima bni alqaarid ayaan la fariisanay fadakarnaa dalika alxadiida baan u sheegnay waladii faradnaa fiihi iyo waxaan ku gabood falnay oo min nasi abi hurayrata abi hurayra inuu xadiidka nasgareeyo oo uu nebiga xaggiisa ka sheego inaan weydiino faqaala lanaa cabdullaahi bnu ama xadiidkiiba abu hurayra faqaala lanaa cabdullaahi bnu ibraahim baa wuxuu nagu yidhi ashhadu waxaan markhaati ka ahay annii samictu abaa hurayrata inaan abu hurayra ka maqlay yaquulu qaala rasuulullahi sal ll ly slam isagoo dhahayo fainii aakhiru اlanbiyaai wainahu aakhiru lmasaajidi ayb xadiidkiiba u marka ilaa iyo meeshaa ugu danbeysu sheegay marka ayb marka xadiidkan hadda tarjamada waxa uu u keenayo masjidunabowiga fadligiisa waa ku cadyahay oo kunkaas salaadood fadiilada marka muxuu ku mutaystay masjidka nabowiga waxuu ku mutaystay inuu nebiga ku duugan yahay meeshaas mase wuxuu ku mutaystay macno kale macno kale uu ku mutaystay macnahaasuna waxay tahay inuu nebiga isaga gacantiisa ku dhisay masaajidkaas uu ku tukan jiray buqcadaana ilaahay uu fadli siiyey ee maahan markii nebiga lagu duugay maahan in fadliga markaas ay heshay maaha maxaa yeeley markaan uu hadda nebiga dhahayo salaad masjidkayga lagu tukada kunbay u dhigantaa meel kale lagu tukada waaba nool yahay soo maa qabri ma jiraba markaas nacam qabrigii nebiga weli maba jiraba markaas xilligii ou noolaay saasuu u fadli badnaa markuu dhintayna saas u fadli badan yahay ayb dadka qaar baa waxay moodayaan fadiilada inuu ku mutaystay inuu nebiga ku duugan yahay darteed wbihi qaala akbaranaa qutaybaة can maliki can cabdillahi bn abi bakri can cabaad bni tamiimi can cabdillahi bni zaydi qaala qaala rasuulu llahi sal l slm maa beyna beytii gurigayga iyo wa mimbarii mimbarkayga inta udhaxayso guriga marka hadda uu tilmaamaya waa qolka caa-isho oo nebigana lagu duugay marku dhintay sala اllahu calayhi wasalam gurigayga iyo mimbarkayga inta udhaxayso rawdatun ayaa ah beer cagaaran oo min riyaadi اljanna waa beer cagaaran oo min riyaadi ljannati jannada beeraheeda ka mid ah culimada qaar marka xadiidkan xaqiiqadiisay ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen markii horena jannadaa laga soo qaaday meesha la dhigay hadhowna waa la qaadayaa dhulka qeybtaas jannadeedii bay ka mid noqonaysaa xaqiiq waayay dheheen marka nacam waa qeyb jannada ka midaba marka dambe qiyaamaha yani adduunka uu dhammaadana waa la qaadayaa jannadii baa la dhex dhigaya ahlucilmiga qaar kalena waxay dhaheen macnuhu macno majaaz aha ku jiro macnuhuna waxa uu yahay cibaadada lagu sameeyaa ayaa sabab jannada lagu gala noqonaysa weyna cibaadada meeshaa lagu guto ayaa sabab jannada lagu gala noqonaysa waayo maahane dhulku waa un dhulki qaarna sidaasay dhahayaan marka sababtii baa marka waxaa la dhigay ba iyo musababkii baa marka laysku bedelay ayb macno saddexaad culimada qaar waxay yidhaahdeen tashbiih baa ku jira oo adaatu tashbiiha ayaa la gooyey oo macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa maa beyna beytii wa minbarii ka rawdatin min riyaadi iljanna waa beer beeraha jannada oo kale waayo waay marka tashbiiha marka adaatu tashbiiha la jaray marka adaatu tashbiiha la jarana tashbiih maxaa baliiq ah waay soo maha baliiq tashbiih aada u xeel dheer waay saddexdaas macnaa ugu waaweyn ayb siday ahaataba buqcadaas masaajidka nebigay ka mid tahay fadli inay leedahay baana xadiidku uu tilmaamay tarjamadana halkaas waay wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can camaarin الduhniy can abi salamata can umi salamata ana الnabiya sal l slama qaala ina qawaa'ima minbari mimbarkayga meesha uu ku taagan yahay yani lugihiisa uu ku taagan yahay haadaa kan ah ayb rawaatibu ayaa dhul min fi ljannati jannada dhexdeeda ahaaday rawaatibu marka waa jamcu raatibatin min rataba ida intasaba qaa'iman yani ina qawaa'ima minbari hada rawaatibu waa yacni taagnaansho oo jannada dhexdeeda uu ku taagan yahay ayaa ah waqiila waxaa la yidhi acmida rawaatib bimacnaa acmida waa tiirar jannada yani markaa yani dhexdeeda ah ayb marka waxuuna ujeedaa alardu alatii huwa fiiha muhiimku marka xadiidkii hore iyo xadiidkan isku macno waaye rawaatib marka in laga macneeyo dhulka uu mimbarka ku taagan yahay mimbarka nebiga sal ll slam uu ku taagan yahay waa jannadu dhexdeeda ayuu dhul ka mid ah ina qawaa'ima minbari mimbarkayga addimadiisa yacnii lugaha uu ku taagan yahay haadaa mimbarkaygan kan ah rawaatibu weeyaan dhul waa dhul fi ljannati jannada dhexdeeda ahaaday ayb yani wuxuu ku qotomaa jannada dhexdeedu ku qotomaa marka jannada dhexdeedu ku qotomaa dee meesha uu ku taagan yahay dhul jannaad ah waay marka macnihii hadaayo un baana ku jirayo imaa in xaqiiqadiisa lagu macneeyo ama lagu macneeyo majaaz ahaan baabu dikri lmasjidi masjidkii sheegidiisa aladii usisa cala taqwa alla kacabsi lagu aasaasay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leythu can cimraana bni abi anasin can ibni abi saciidin alkhudriyi can abiihi qaala tamaaraa rajulaani laba nin baa doodeen fi lmasjidi bay ku doodeen masjidka aladii usisa cala taqwa yani waxay doodoodaa ku saabsan masaajidka ee masaajidka dhexdiisay ku doodeen ma aha masjidkii alladii masjidka oo usisa cala taqwa alla kacabsiga lagu aas-aasay min awali yowmin faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi huwa masjidu qubaa weeyaan wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi huwa masjidu rasuulillahi sal l slam waa masjidka nebiga faqaala rasuulu llahi sal l slam huwa masjidii haadaa waa masjidkaygan waxay ku doodeen marka masaajidka aayaddu sheegtay suuratu tawba lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi masjidkaasi kee waaye qaara marka waxay yidhahdeen waa masjidu qubaa midna wuxuu yidhi waa masjidu nabowi markaasay nebiga u yimaadeen masjidkaygan waayu yidhi nebiga sal l slam xaafid alciraaqi sharaxa tirmidiga wuxuu ku yidhi qad waradat axaadiisu tadullu calaa anahu masjidu qubaa waxaa soo aroortay masjidu qubaa inuu yahay ayb wa hada alxadiidu arjaxu wa asaxu laakiin xadiidkan baa ka raajaxnimo badan kuwaas kana asaxsan wa asraxu kana cad ibnu catiya fi lmuxarari اlwajiiz tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi aladi taliiqu bilqisati qisada aayadda say u socoto marka la fiiriyo waxay ku habboon tahay anahu masjidu qubaa siyaaqa aayadaha markaad u fiirsato masjidu qubaa waaye markaasuu wuxuu yidhi ilaa anahu laa nadara maca alxadiidi siyaaqa aayaddu saasuu tusayaa laakiin xadiid meel yaallo war iyo fiirin dambe iyo ijtihaad ma jiro haddii xadiidka nebiga uu leeyay huwa masjidii haadaa xadiidka lagama ag hadli karo wey suyuudi marka zarurubaana waa ku sheegay warkaan oo kale u keenay waana la jamciyey oo wuxuu jamciyey siyaaqa qur-aanka iyo daahirulxadiidka iska hor imaan maayaano waa wasfi waxaan masjid ila alla kacabsi lagu aas-aasay waa tilmaan tilmaantaasna marka de masjidka nebigana waa yeelo karaa masaajid kalena waa yeelan karaan macnaha marka isaga wuxuu ka wadaa masjid hadduu ku sifoobayo keygana ugu horeeyo macnuhu saas weeyaan marka aayaduhu iyo marka aayadda ima isdiidayaan marka xadiidkan almuraadu bilxadiid marka waxaa weeyaan bixasabi الta'siisi calى الtaqwa masjidii walu ayb masaajidkayga ugu horeeyo marba haddii alla kacabsi iyo tilmaantaa la sheegay keygan baa ugu horeeyo quba'na markaa hadda ma diidayo in isagana alla kacabsi lagu aas-aasay nebiga ma diidine deen ayb marka labaduba tilmaanta waa wataan ka nebigaana ku habboonoo kowka ah u ah qaala baabu fadli masjid marka masjidu qubaan ada nebiga waatuu dhowr iyo toban habeen oo uu reer bani camr ibni cawf markuu soo hijrooday ou la joogay meesha uu ku tukanayay waay siduu keeni doonana baabaa baabkan soo socdaba fiiri fadli buu isagaa leeyahay baabu fadli masjidi qubaa qubaa masjidkeeda fadligiisa cadayntiisii buu u baab yahay wasalaati fiihi iyo in lagu tukado dhexdiisa wbihi qaala akbaranaa qutaybaة can maliki can cabdillahi bni dinaari can ibni cumara qaala kaana rasuulu lahi sal l slam yaأtii quba'an ayuu imaanayay raakiban wamaashiyan isagoo fuushan iyo isagoo lugeynaya labadaba masjidu quba ayuu imaan jiray waana ku tuka jiray wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa mujamicu bnu yacquub wahuwa alansaariyu can moxamed bni sulayman alkirmaniy whuwa اlmadaniyu maqbulu qaala samictu abaa umamata bna shl bni xunayf qaala qaala abi qaala rasuulu lahi sal l slama man kharaja qofkii baxo xataa yaأtiya hada اlmasjid ilaa uu masaajidkan yimaado masjida qubaa fayusaliya tukada fiihi dhexdiisa kaana lahu waxaa u sugnaanayo cidlu cumratin cumro wax u dhigmo ajar cumro oo kale ayuu helayaa marka masjidu qubaada salaada lagu dukadaa waa fadli badan tahay marka isaga laakiin safarba loo aadi karaa oo isaga yacni inaad meeshan uga baxdoo kale masjidu qubaa aan kusoo tukana aad tiraahdid ma leeyahay qofka maya baabka soo socda uu ku sheegi doonaa isaga safar loo geli maayo oo waxa safarka loo gelaayo waa masjidu nabowiga masjidul aqsaa iyo masjidul xaraam markii aada masjidu nabowiga tagtood madiine makansato markaas haddaad rabto qubaa iska aad oo markaa waa lagu sunneeyaa inaad masjidu qubaa aaddo sida nebigaba uu u booqa jiray xadiidkana waa ku caddahay nebigu uu yidhi sal ll ly slam man tadahara fii beytihi qofkii gurigiisa kusoo madiinow kaayuu ka hadlayay qofkii gurigiisa kusoo dahaaro qaato uma kharaja ilaa qubaa oo markaa qubaa soo aado ee ninka gurigiisa inta ku dahaaro qaato qubaa aad aadayo waa nin madiine un jooga soo maaha oo ilaa nin meel kale adduunyada uga nool suuragal kama ahan weliba waqtigii nebiga inuu intu gurigiisa kusoo dahaaro qaato uu kusoo weyse qaato haddana qubaa uu soo gaaro ma dhowaba qof marka madiino joogaa qubaa loo sunneeya inuu booqdo adiga marka laakiin inaad masjidu qubaa aada meel kale uga soo safarto malihid masjidu nabowiga usoo safree markaas qof madiino jooga markaad noqoto qubaa waa iska aadaysaa ayb xadiidkan laftiisana dam kharajada iyo man tadahara fii beytihi iyo waa isku baab qaala baabu maa tushaddu rixaalu ilayhi waxaa rarka loo adkaysto oo safarka loo soo galo xaggiisa oo min almasaajidi masaajidda ah masaajidda markaa safarka loo soo geli karo waa kuwe wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can saciidin can abi hurayrata can rasuuli llahi sal l slama laa tushaddu rixaalu rarka lama adkeeyo ilaa ilaa halaaati masaajida saddex masjid intii ka ah maahane masjid اlxaraami masjid اlxaraamka wa masjidii hada masaajidkaygan kan ah iyo wa masjid اlaqsaa iyo masjid اlaqsaa marka xadiidkan istinaha ku jira waa mufaraq laa tushadu الrixaalu ilaa ilaa halaaثati masaajid waxaa maqan marka mustahnaa minhuga laa tushadu الrixaalu rar lama adkeeyo safar lama galo inteen loo gelayninna lama sheegin waa maxduuf mustahnaa minhuga mustanihii unbaa la sheego ilaa waxaa la yidhi ilaa yani ilaa halaaثati masaajida usuulka marka waxaa la yidhaahdaa muqtadiga almuqtadi yufiid اlcumuum muqtadi waxaa la yidhaha jumlada hadday wax ka maqan tahay shaygaas ka maqanna yacnii maan shayga maxduufka ana ou muqadar wax lasoo in lasoo qadaraa ay suura ay tahay meeshaas waxaas ka maqan cumuum unbay iska ahaaneen meeshaa marka wuxuu noqonayaa laa tushadu rixaalu ilaa makaanin tuqsadu fiihi alcibaadatu yani meel cibaado loola qasdaa waa caam marka meel meel cibaado iyo barako laga raadiye iyada darteed yacni loo aadaa ma jirto waayo saddexdan meel maahan marka muqtadigu maadaama uu maxduuf yahay yufiidu alcumuum cumuum uu keenaya cumuumkaasna waa maxay in meel iyadoo laga raadinayo buqcadaas cibaadada lagu sameeyo aad u qiimo badan darteed meel in loo aadaa ma bannaana saddexdan aan ka ahayn macnaha markaa meesha ku jiraa saas maxaa soo baxaya marka mas'alaa meeshan marka kasoo boodeyso masalada kasoo boodeyso culimada qaarna isku qabteen waxa ay tahay asafaru ilaa ziyaarati alqubuur qubuuraha ziyaartooda in safar loo galo maahan yacnii kuwa adiga magaaladaada ku yaalloodan safar u gelaynin iyo adoo iska socdo oo safar ku jiro oo meel u socdaad qubuuro muslimiin aragtay iyo waa booqo kartaa kuwaas laakiin inaad gurigaaga buraashadda uga dhaansato qabri ku yaalla magaalo hebel inaad u safarto oo aada meeshaas markaa qofkaas ugu soo duceyso ama aada ku cibaadaysato ama aada wax uun ku samayso say noqonaysaa marka muqtadigan cumuumkaanay ku jirtaa marka ma la aadayo saddexda masjid ilaa ma ahan qubuurahaane sidaasna marka culimada shaaficiyada abu moxamed aljuwayni qaadi xusein ayaa sidaa ku tageen abu moxamed wiilkiisa abulmacaalina wuxuu ku tegay inay bannaan tahay qolada marka waa bannaan tahay dhahayaan u fiirsa waxay leeyihiin iyaga mustahnaa minhuga waxaan ku qadaraynaa masjid laa tushadu rixaalu ilaa masjidin min almasaajidi rarka iyo gaadiidka looma adkaysto masjid masaajidda ka mid ah ilaa saddexdan masaajid maahane yacnii masjid masaajidda kamida looma safro ilaa saddexdan maahane oo haddaad nadar gasho tiraa ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan kusoo tukado masjid hebel oo ama jowhar ku yaallo ama afgooye ku yaallo kalead nadar ku gashay inaad kusoo dukanaysid wax kugu laasimayaa male masjidkii aad ku tukataa waa isla mid laakiin saddexdan masaajid haddaad nadar ku gasho iyaga waa lagaa rabaa inaa aadid saasay dheheen culimadii kale waa kusoo noqdeenoo waxay yidhaahdeen middaas lafteeda ayaaba tusayso ziyaaratu lqubuurka inaan loo safraynin waxayna ku tuseen min baabi faxwa alkhitaab masaajidii oo afdalu lbiqaac ah haddii la yidhi lama aadaayo qabri xaggee joogaa marka masaajidka yaa fadli badan masaajidkan jowhar ku yaalo iyo qabri yaa fadli badan mar walba masaajidaa fadli badan haddii kaas ma u safraysid lagu yidhi oo lagaa celiyey qabrigana min baabi owlaa waay soo ma garanid xadiidkan oo kale waxaa wariyey basratu bnu abi basrata alghifaari basra wuxuu arkay abu hurayra oo kasoo laabtay duuru saynaa meeshii ilaahay nabi muuse kula hadlay markaasuu yidhi min ayna aqbalta xaggaad kasoo timid abu hurayrow markaasuu yidhi duuru saynaa aan aaday oon kasoo laabtay markaasuu yidhi haddii aan aniga wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa markaa baxaysay ma ku ogolaadeen lanna nebigan waxaan ka maqlay laa tucmalu lmatiyu ilaa ilaa alaaati masaajid duur saynaana masaajid maaha isaga masaajidda saddexdaa ka mid ma aha ayuu leeyahay marka abu hurayre waa laga celiyey meeshaasna hadda masjid lagu ogaa oo abu hurayre uu aadayey ma jirin ayb riwaayo shahru bnu xawshab oo ilaa masjidin iyo dhahaysaa soo aroortay shahrna dacfi baa ku jiro dabcan abu hurayra marka waa aqbalay xadiidka marka loo soo daliiliyey ee la yidhi meeshan aad aadday inaad aadda ma ahayn oo waa kaa celin lahaa waa ogolaaday isagana marka labada saxaabiba xadiidka cumuumkiisay isticmaaleen ayagana xadiidka cumuumkiisa bay isticmaaleen ayb saa darteed marka waxaa gelaya marka xadiidkan masaa-ishaas baa lagu dhex baxdiyaa xadiidkan ayb dadka qaar baa marka waxay yidhaahdaan dalabulcilmi baa loo safraa waalidkaa baad u safraysaa saddexdan masaajid keliya maxaa loogu soo kooba horta waxa xadiidkani wuxuu ka hadlaya inaad fahamto ninku markuu cilmi dalbaayo muraadkiisu maxaa waaye isaga cilmi waaye ee buqco gaar ah oo u caleemo saaran ma leh nacam hadduu maanta kismaayo u socdo shiiq joogo inuu cilmi ka soo barto hadduu maqlay shiiqi waa ka tego baydhabow jiraa la yidhaah ee baydhabo low aadaa soo maha isaga kismaayo saac uguma dhicin kismaayo xarig ma wax ugu dhacay male laakiin ninkan meel cid meel mucayana ku socdo asaga meeshaas mucayankaa barakuu ka raadinay xadiidka midda uu diidayana taas daalib cilmiga buqyadiis waa cilmi waalidkaa markaad booqanayso adiga waa waalidka ujeedkaaga makaanka ma aha waalidka hadduu meel kale joogi lahayba waa booqo lahayd marka in laysdhexgeliya maahan axaadiidta muran laga furo oo la yidhaahdo sidii xadiidka nebiga inuu ka hadlayo waxaan dhici karin camal laga dhigo sax ma ahan iyaduna waxayna ka mid ahayd masaaji mas'aladan masaaishii ibnu taymiya iyo subki ay isku qabteen bay ka mid ahayd oo ziyaarada ku saabsan shaaficiyada lafteeda saa marka isku khilaafsan aimada shaaficiyada ayb qaala baabu itikaadi lbiyaci masaajida kaniisadaha in masaajid laga dhigo laga yeesho oo kaniisadii in la bedelo masjid loo bedelo ayb wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can mulaazimin wahuwa mulaazimu bnu camrin abu camr alyamaamiyu saduuqun qaala xadaanii cabdullahi bnu badrin can qays bni طalqin can abiihi طalqi bni caliyin qaala kharajnaa wafdan waan baxnay wafdan inagoo wafdi ah xaala kownina waafidiina ilى الnabiyi slى اllahu عalيyه wali wslm aan nabiga xaggiisa wafdi u nahay fabaayacnaahu waan la mubaayacoonnay wasallaynaa macahu waan la tukanay waakbarnaahu waxaan u sheegnay ana biardinaa dhulkeenna biicatan lanaa kaniisad aan leenahay inay ku taallo ayb wastawhabnaahu waxaanu ka hiba kaga hiba dalabnay min fadli طahuurihi biyo nebiga uu ku weyse qaatay hamba ka hartay ayaa nebiga ka dalbanay inuuna siiyo fadacaa bimaa-in biyo u yeertay fatawada-a waa weyse qaatay watamadmada waa luqluqday uma sabahu fii idaawatin biyihiibu marka wuxuu ku shubay buraashad wa amaranaa wouna amray faqaala inaan qaadano markaas faqaala wuxuu yidhi ukhrujuu marka biyihii nebiga ku weysaystay qaateen way markaasi sida ay yeelayaan isagaa sheegayaan ayb faqaala wuxuu yidhi ukhrujuu baxa faidaa aataytum ardakum haddaad dhulkiina tagtaan faksiruu jejebiya biicatakum kaniisadiina jebiya oo burburiya wandaxuu makaanahaa meesheedana waxaad ku firfirdhisaan bi hada almaa-i biyahan ku firdhiya yani biyahan isaga weysadiisa kasoo haray ku firdhiya watakhiduuhaa waxaad ka dhigataan masjidanna ka samaysta iyada maxalushaahidka waa tahay qulnaa waxaanu nidhi ina albalada baciidun beledku waa dheer yahay waalxara shadiidun kulaylku waa daran yahay waalmaa-a biyahana yanshufu waa qalalayaan biyahan haddaan wadno wadno wadno weelkayba ku dhex qalalayaan qaala faqaala nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi mudduuhu ku ziyaadiya min almaa-i biyaha xaggooda biyo kale ku ziyaadiya fainahu laa yasiiduhu u kordhin maayo kuwaas dambee gadaal ka yimid ilaa diiban wanaag unbuu u kordhinayaa marka fainahu laa yasiiduhuda damiirkan iska jir marka waxa wax ziyaadinayo yasiiduda faacilkeeda waa biyihii hore ee nebiga kasoo haray leanna kuwaas waa kuwa barakada wato kuwan dambee lagu daraayo maahan inay kuwii nebiga wax u siyaadinayaan barako ku siyaadinayaan ma aha ee kuwa nebiga sal ll l slama ka yimid xaggiisaa barakada wato ayb marka kuwan dambe marka lagu daro kuwan kuwii nebigu uu yacni soo reebay ayaa waxay u siyaadinayaan kuwan dambe diib iyo wanaag iyo barako meeshaas marka mas'ala kasoo bixi karto masaladaa waxay tahay biyaha maa-u zamzamka oo kale in biyo kale lagu daro haddii marka maalan ay biyuhu yar yihiin dadkiina inay wada cabaan la rabo ama muddo dheer in la cabe la rabo oo kale in biyihii zamzamka ahaa haddii biyo kale lagu daro dhib inayna lahayn maxaa yeeley biyaha nebiga ee barakaysan rasuulka wuxuu leeyay sal ll ly slam hadday idinku yaraadaan ku dara biyo kale khayr iyo baraka ka siyaadaya un ee taana marka in la samayn karo waa lagala dhexbixi karaa ayb fakharajnaa wuxuu yidhi waan baxnay xataa qadimnaa mar ilaa aan galnay beledanaa beledkeenna fakasarnaa biicatanaa kaniisadii baan yaan jejabinay uma nadaxnaa makaanahaa booskeedii baan ku firdhinay biyihii waitakadnaaha masjidan baanan ka yeelanay fanaadaynaa fiihi biladaan adaan ayaan marka uga dhex dhawaaqnay qaala wuxuu yidhi waraahibu raahibkuna ninkii kiniisadda joogi jiray rajulun nin buu ahaa min dayi-in qoladaa ka dhashay falamaa samica aladaana markuu maqlay qaala wuxuu yidhi dacwatun haadihi tani dacwatun waa dacwo xaqun oo xaq ah uma istaqbala wuxuu qaabilay talcatan ayuu meel yacni taag ah min tilaacinaa taagageenna ka mid ah falam narahu bacdu markaa kadibna ma aanan arkin dib damba ma aanan arkin xadiidku waa saxiix nasaa-i keliyaana wariyey oo zawaa-idkuu ka mid yahay kutub sita uu kala zaa'id ka yahay ayib tarjamada marka iyo xadiidka meeshay iska mudaabaqeynayaan waa daahir kiniisadii marka in loo bedelo masjid meeshii shirkiga lagu sameynayay laga adimo oo markaa yacni sidaa ay kiniisaddu masjid isugu bedesho waa fiican tahay waana sida xadiidku hadda uu tilmaamayo eeaahaarta rasuulka sal ll l slam in la barakaysan karo iyaduna marka xadiidka waa laga qaadana oo biyaha nebigu ku weyse qaatay ayay iyaguna dalbadeen nebigina waa siiyey sala allahu calayhi wasalam baabu nabshi اlqubuuri waاtikhaadi ardiha masjidan qubuurtii faagideeda iyo watikhaadi ardihaa dhulkeeda in laga yeesho masjidan masjid waa ilaaqay hadda marka nasaa-i nabshu lqubuur buu yidhi baabu nabshi lqubuur laakiin tarjamada bukhaari baa kasii khaasan oo bukhaari isaga tanoo kale markuu tarjamayay wuxuu yidhi hal tunbashu qubuuru mushrikii aljaahiliya gaalada jaahiliyada qubuurtooda ma la faagi karaa watutakhadu makaanahaa masjidan watutakhadu makaanuhaa masjidan meesheedana masaajid ma laga dhiga karaa tarjamada bukhaari baana aada u xeel dheer marka lianna yani qubuurta ambiyada in iyadaa markaa yacni meeshooda in masaajid laga dhigto waa la reebayba waxaana loo reebay waxaa laga cabsan sadu dariica lacana allahu lyahuuda wanasaara itakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid ta kale in ambiyada qubuurtooda la faago iyadana xurmadarro waay marka masaajidda in meel kale laga dhigto oo laga fogeeyay keenaysaa laakiin maadaama itikhaadu lqubuuri masaajid sababka loo reebay ay tahay in lagu fidnoobo qubuurta gaaladana aan lagu fidnoobaynin leanna gaalada maxal weyneyn iyo tacdiim maba leba ayaga marka ayaga in inta layska faago layska bixiyo meeshii markii laga bixiyo kadibna masaajid laga dhigto wixii laga cabsanaya oo itikhaadu lqubuuri masaajid ma imaanaysaba sidaasuuna ibnu xajar uu u tawjiihiyey labada baab wabihi qaala abaranaa markaa tarjamada bukhaari baa aad daqiiq u ah wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu muusa qaala xadaanaa cabdulwaariث can abi tayaax wahuwa yaziid bnu xumayd aلdubaciyu can anas bni maliki qaala lama qadima rasuulu lahi sal slama nazla wuxuu degay fii curdi اlmadinati wuxuu degay madiina dhinaceeda fii xayin xaafad yuqaalu lahum la yidhaahdo dadka degan banuu camr bni cawf fa aqaama fiihim arbaca casharata leylatan buu nagaaday afariyo toban habeen huma arsala ilaa mala-in min bani najaar qolo reer bani najaar odayaalkoodii iyo dadkoodii mala-a ahaa ayuu usoo cid diray fa jaa-uu way yimaadeen mutaqalidii suyuufihim iyagoo seefahooda garwaaxaydsan kaanii waaba aniga oo anduru ilaa rasuuli llahi sal l slam nabiga aan eegayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa u saaran yahay wa abuu bakrin radia allahu canhuna radiifuhu uu yahay fangalkiisa wamala-u bani najaar reer bani najaar mala-oodiina xowlahu dhinacyadiisa ay yihiin xataa alqaa bifinaa'i abi ayuub ilaa uu dhigay rarka abu ayuub barxadiisa gurigiisa barxadiisa wa kaana yusallii wuxuu ahaa nebiga inuu ku tukanayay awal intaan masjidka la dhisin xaysu adrakathu salaatu meeshay salaada ku qabato fa yusallii fii maraabid alghanam ariga xeradiisa waa ku tukan jiray uma amara bilmasjidi bou amray fa arsala ilaa in la dhiso fa arsala ilaa mala-i bani najaar buu u cid diray fa jaa-uu waa yimaadeen faqaala yaa bani cabdi yaa bani najaar haaminuunii igula gorgortama bixaa'idikum haada yacnii qiimo ii sheega beertiinaan meeshan beerta idiin ah qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi maa nadlubu hamanahu ilaa ila allahi caza wajalla qiimaheeda ka dalban mayno ilaa alla maaha cid kale qaala anasun anas waxa uu yidhi wa kaanat fiihi qubuuru lmushrikiin dhulkaa dhexdiisa waxaa ahaa mushrikiinta qubuur qubuur ay mushriki mushrikiin wa kaanat fiihi qaribun dhul markaa wax lagu beerbeeran jiray ayaa ahaa qarib waa dhulka wax lagu meesha wax lagu beerto wa kaana fiihi naqlun geed dhul kala koreeyo oo meelo wax laysaga beerbeertay ayuu ahaa wa kaana fiihi naqlun geed timireedyana waa ku yaaleen fa amara rasuulu llahi sal ll slam nebiga wuxuu amray biqubuuri lmushrikiin mushrikiinta qubuurahoodii fanubishad waa la faagay markaa meel kalea markaa la geeyey wa binaqli geed timireedkii faquicad waa la jaray geed marka miro leh in la jari karo limaslaxatin maslaxo weyn oo muhiima in loo jari karo waa laga qaadanaya ile geeda geedahan timir iyadoo ka baxaysaa la jaray ayb laakiin maahan sidaan hadda geedaha dhuxusha looga jaraayo kale ma ahan de kaas maslaxada ku jirto iyo waxa ka imaanaya waxaa ka imaanaya inay badan yihiin baaba laga yaabaa ayb amase geedo kalaa la jari karaaba kuwaan miraha leh in la jaro dhuxul laga shito caqli ma keenayo xataa ayb wa bilkharibi dhulkii yacnii kala koreeyey buu amray fasuwiyad waa la simay fasafu naqla geedtimireedyadii waxay safeen la jarjaray qiblata almasjidi masjidka qibladiisa wa jacaluu waxay yeeleen cidaadatayhi albaabka labadiisa garbood alxijaarata dhagax bay ka yeeleen albaabka masjidka uu yeelanaya labadiisa garbood dhagaxay ka sameeyeen wa jacaluu waxay gudagaleen yanquluuna inay soo rarayaan asakra dhagaxa wahum iyaguna yartajizuuna ay markaa yacnii ayay geeraarayaan oo rajaska waxaa weeyaan hees howleedka waxaan hees howleedka leedahay oo dadku markay shaqo dheer ay ku jiraan oo kale oo ay xoogaa waqtiga isku xoogaa ay yacnii waqtiga kusoo yaraystaan wahum yartajizuuna warasuulu llahi sal ll ly slam nebigana macahum ou la jiro wahum yaquuluuna ay dhahayaan allahuma laa khayra ilaa khayru laakhira fansur ilansaara waalmuhaajira marka hadalkan iyo rajaskan ninkii uga qiyaas qaatay heesahan khaliica ah oo caashaqa iyo naagaha jirkooda tilmaamaysa oo muustikada iyo ninkii kan uga qiyaas qaatay waa dambaaban oo markaas yidhaahdo asxaabtii baaba heeseen hadhowna dhahon gardarro aada u weyn adiga laftaadaad iskaba dhaaf asxaabtii haddaad fiiriso xamaaliyaalkan markay dejinayaan burka iyo alaabta culus ee waxa ay markaas isu ay yacnii ay qaadayaan ee markaa ay waqtiga isku dhaafinayaan shaqadana ay ku fududaysanayaan iyo heesahan tiyaatarada laga qaada isku mid qiyaas saxa miah qofka labadaa marka isku qiyaastaa kan meesha wuxuu u tegay yacnii edab faaxisho iyo shiddo iyo qaabdarro iyo yacni xumaan ayuu markaa yacni tiyaatarka uu ugu jiraa kanna waa marka nin marka waqtigiisku wax muustikana ma garaacayo wax xunna ku hadli maayo kan geela marka la shubaayana kadalika saas oo kale ee kuwaani marka waxa ay shaqada ka dhigteen wax fiican maba ahanba faaxishana kama agfoga wahum yaquuluuna allahuma laa khayra ilaa khayru laakhira fansur ilansaara waalmuhaajira tarjamada iyo marka xadiidku waxay iska daboolayaan qubuurihii nebiga inuu faagay oo uu ka bixiyey gaaladii kadibna uu markaas meeshii uu masjid ay noqotay marka meel qubuuro aan la weyneyneynin oo qubuuro iska mushrikiin oo kale ah haddii inta meesha dhulkaa inta qof u gato ama si unsaxa loo milkiyo haddii iyaga layska bixiyo oo meel kale la geeyo meeshii la la nadiifiyo waa laga dhigi karaa masaajid dhib ma laha amaa laakiin qubuuru اlambiyaa waالsaalixiin in masaajid laga dhigto baabka soo socda uu ku keenaa hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslama عlى nabiyina mxamed